أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahiraxmaaniraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga landulus maanta idiin haysa kooda ugu door karoon waxaa ka mid ah jabhadda maxaarada ee faana ayaa shaacisay mar kale ay guul militari kasoo hoysay dagaalka ay kula jirto ciidanka dowladda xabashida ethoobiya dowladda saliibiya de mareykanka ayaa ku dhawaaqday inay joojisay adeegyada safaaradeed ee magaalada muqdisho xilli gaalada caalamka quus ka muujinaysa sii socoshada duulaankeeda soomaaliya golaha dhawaaqidda kooxda ridada soomaaliya ayaa meelmariya xeergaaleed ku baaqaya in la gaalaysiiya ubadka soomaaliyeed howlgallo lala bagsa cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka laamu ay koo jira gumaysiga saliibiyadda kenya mas-uuliyiinta awila saamiga ee bokool ayaa booqday furumaha hore ee ribaadka ay kaga jiraan geesiyada towxiidka ee ka jihaada wilaayadaas maktabka dacwada ulaasaamiga ee baaya dowladdiin ayaa usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaana hoostaga magaalada baydhabo bulshada ku dhaqan deegaanada hoostaga degmada jalalaqsi ayaa ka faa'iidaystay adeegyo caafimaad oo maktabka caafimaadka ulaasaamiga iyo hiiraan ka sameeyey deegaanadaas waa duhurnimo khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay tobanka bisha rabiicu thaani sanada kun afar boqol afartan iyo todoba hijri walaalahayaga muslimiinta kusoo dhowaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan jabhadda amaxaarada ee faana ayaa shaacisay in mar kale ay guul militari kasoo hoysay dagaalka ay kula jirta ciidanka dowladda xabashida ethoobiya faahfaahintan warkaasi waa kan walaalkeen cali adan cabdulaahi caliyare waxaa sii laba lixaadsaday dagaalada ka socda gudaha dalka itoobiya gaar ahaan gobolka amxaarada wararka halkaasi ka imaanaya ayaa sheegaya in mar kale guuldaro ba-an dhabarka loo saariyey ciidamada xabashida itoobiya ee dagaalka kula jira jabhadda faano war ka soo baxay taliska militariga ee maleeshiyaadka faano ayaa sheegay in guulo waaweyn oo militari ka gaareen dagaalo qaraar oo ay ku qaadeen ciidamada dowladda ee ku sugan galbeedka woolo ee gobolka amxaarada ugu yaraan toddobaatan iyo shan askari oo ka tirsan ciidanka dowladda islamarkaana ay ku jireen talayaal sarsare ayaa dhegta dhiigga loo daray sida ay sheegtay jabhadda faano waxayna intaasi ku dartay in howlgalkaasi oo muddo afar maalmooda socday uu ka dhacay deegaan lagu magacaabo makeene saraakiisha lagu laayay dagaalkaasi waxaa ka mid ah madaxii xafiiska ciidamada ee degmada boorane iyo saraakiil kale taliska militariga faano waxa ay sidoo kale sheegeen in meydka hogaamiye sare oo ka tirsan ciidamada dowladda etoobiya laga helay dhinaca webiga maleeshiyaadka faano ee ka howlgala galbeedka woolo waxa ay sidoo kale weerar ku qaadeen islamarkaana ay hareereeyeen xero ciidamo ka tirsan kuwa dowladdu ay deganaayeen waxaana lagu laayay askar ka tirsan ciidanka dowladda ciidamada xabashida itoobiya ayaa lagu eedeeyey inay gubeen guri ku yaala deegaanka islamarkaana ruuxa weynay ah ay dileen xubno kale oo qoyska ka mid ahna oo tiradooda aan la sheegin ay ku dhaawacmeen weeraradan ayaa imaanaya xilli maalmihii lasoo dhaafay ciidanka dowladdu ay fuliyeen duqeymo culus oo waxyeelo ka soo gaartay dad rayid ah kuwaasoo ay fuliyeen diyaaradaha aan duulyaha lahayn ee dorooniska jasaaka allaahu kheyran walaalka caliyare dowladda saliibiyadda mareykanka ayaa ku dhawaaqday inay joojisay adeegyadeeda safaaradeed ee magaalada muqdisho xilli gaalada caalamka quus ka muujisay sii socoshada duulaankeeda soomaaliya faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen marwaan maxmed safaaradda dowladda mareykanka ee magaalada muqdisho ayaa sheegtay in howlihii shaqo ee safaaradda la joojiyey kadib markii uu soo shaacbaxay ismarwaa dhanka miisaaniyadda ah oo soo kala dhex galay koongareeska iyo aqalka cadda qoraal kooban oo lagu daabacay barta rasmiga ah ee safaaradda maraykanka ee muqdisho ku leedahay x ama twittera ayaa lagu sheegay in si buuxda loo hakiyey howlaha shaqo ee safaaradda ah sababa la xiriira joojinta miisaaniyadeed akoonkan x lama cusboonaysiin doona si joogto ah ilaa howlgallada buuxa ay dib u bilaabmaana marka laga reebo macluumaadka degdega ah ee la xiriira amniga iyo badbaadada ayaa lagu yidhi qoraalka safaaradda maraykanka ee muqdisho waxay tani ka dhigan tahay in maraykanku hakiyey dhammaan adeegyadii ay bixin jireen safaaradda waxay tani ka dhigan tahay in maraykanku hakiyey dhammaan adeegyadii ay bixin jirtay safaaradda keliyana howlaheeda lagu soo koobay la talinta amniga ee muwaadiniinteeda tallaabada shaqo joojinta ah ay ku dhawaaqday safaaradda maraykanka ee muqdisho ayaa imaanaysa xilli xukuumadda fadhigeedu yahay washington ay gashay xaalad xirnaan dowladeed ahaa markii aqalka cad iyo koongareeska maraykanka ay ku guuldareysteen inay ku heshiiyaan miisaaniyadda dowladda arrintan ayaa sidoo kale saameysay howlaha dowladda dhexe ee maraykanka iyo siyaasadda arrimaha dibadda safaarado maraykanku ku leeyahay afrika ayaa sidoo kale ku dhawaaqay hakinta howlahooda gaar ahaan etoobiya iyo jabuuti kuwaasi oo shaaciyey inay qayb ahaan u joojiyeen howlihii shaqo ee safaaradahooda jazaaka allaahu khayran walaalka marwan golaha dhawaaqiida kooxda hirdada soomaaliya ayaa meel mariya xeer gaaleed ku baaqayo in la gaalaysiiyo ubadka soomaaliyeed tafaasiisha warkaasi waxaa inoo eegaya walaalkii nuur cali warsame abuushiiba golaha dawaaqiidda kooxda riddada soomaaliya ayaa meel mariyey xeergaaleed ku baaqaya inay ridoobaan ubadka soomaaliyeed arrinkaasoo si weyn looga falceliyey kooxda riddada soomaaliya ee fadhigeedu yahay magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa mar kale qaaday tallaab gef ku ah diinta islaamka iyo dhaqanka shacabka soomaaliyeed ee muslimka ah xamse cabdi barre oo ku magacaaban ra-iisul wasaaraha kooxda riddada soomaaliya ayaa golayaasha baarlamanka daaquudka ah u gudbiyey xeergaaleed halis ah kaasoo shacabka soomaaliyeed ugu baaqaya inay gaaloobaan sida ay wararku sheegayaan labada aqal ee baarlamanka riddada ayaa loo gudbiyey xeerkan waxaana durbo la marsiiyey golaha aqalka sare oo ay gacanta ku hayso madaxtooyada xasan garguurte saadaam maxamuud cabdi oo ka tirsana dawaaqiidda ayaa warbaahinta u sheegay in kulan shalay dhacay uu buuq ku dhammaaday balse uu aadan madoobe sidii caadada ahaydba ku dhawaaqay in xeerkaas la meelmariyey uuna yahay ansax wuxuu sheegay in xeerkan uu dhigayo in ubadka soomaalida marka uu ku jiro marxaladda carruurnimada la bari karo diinta uu doono taasoo ka dhigan in la leeyahay carruurtu ha gaaloobaan oo ha lagu barbaariyo diin aan ahayn midda islaamka
annaga oo dood ka qabna oo nidaamka hal la maro guddoomiye leh in guddoomiyuhu dee waa iska soomaalidu baaca u baxsatayoo ansax baa u hirgalay ansaxii uu ku dhufto wax laga xumaado weeye waa wax sharci darra ah waxayna hormood u tahay sharciyada ay rabaan inay ansaxsadaan oo dastuurka ugu horreeya ay rabaan inay keensadaan meeshaan qaabkay u dhaqmaayaan maantay ka muuqata sharcigan qodobo aad khatar u ah buu leeyahay oo aad khatar u ah runtii waxaan waxaa wax lala yaaba ah ninkii prime ministerka dalkan ka ah wax xafiiskii soo maray dii akrinaya qodobada la yaab kale oo soo maray oo dastuurka halkooda waxaa ka mid ah qodobka sagaalaad ee axdiga wuxuu leeyahay ilmo kasta wuxuu xaq u leeyahay fikirkiisa
xeerkan ayaa si cad ugu baaqaya in shacabka soomaaliyeed ay ka bixi karaan diinta islaamka oo ay qaadan karaan diin aan islaam ahayn xildhibaan saadaam maxamuud cabdi ayaa ku eedeeyey xukuumadda xamse cabdi bare inay u xubsiibatay baadiyeynta bulshada ayna isku darsatay diinxumo iyo boobka hantida shacabka meeshaan waxaa ku qoran marka oo heshiisaa ku qoran qofku wuxuu xor u yahay diinta uu rabo inuu qaato dadkan haddii la dhibaateeyey oo la barakiciyey oo hantidoodii la qaatay waxaa og tihiin magaaladan dad badan oo soomaaliyeed in dhibaato badan lagu geystay oo kuwa sharciya haystaa dukumentiyadii dhulka ay haysteen laga qaatay maantana waxaa loo soo dhigtay diintoodii in lagu tuntay oo la dhaho ilmaha soomaaliyeed wuxuu qaadan karaa fikir kasta oo uu rabo wuxuu aamini karaa diinta uu rabo arrinta waxaa rabaa somalida u sheegno sharcigaasi waa sharci aad khatar u ah golaha sare ee baarlamaanku imaan doonaa waxaan waxaa weeye dib u eegis u baahan
golayaasha dawaaqiidda kooxda riddada ayaa caan ku ah soo saaridda hindhise gaaleedyo duminaya diinta islaamka iyo qiyamka shacabka soomaaliyeed waana golayaal ku dhaqma dastuur gaaleed mbaalmarsan sharciyada islaamka jazaaka allaahu khayran walaalka abushiiba howlgalla lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka laamu ee ku jira gumaysiga salibiyadda kenya ciidamada mujaahidiinta waxay howlgal qaraxa ka fuliyeen gudaha degmada buulomareere kaasi oo lala beegsaday goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka murtadiinta waxaa qaraxaasi ku dhintay hal murtad waxaana ku dhaawacmay askari kale oo isla murtadiinta ah dhanka kale gobolka laamu ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee magaalada kiyunga ee gobolka laamu ee xoogga ay ku haysata salibiyadda kenya dagaalka intuu socday waxa uu dab xoogan ka kacay xerada waxaana jirta khasaare nafeed iyo mid hantiyeed oo kufaarta lagu gaarsiiyey dagaalkaas mas-uuliyiinta waliya saamiga ee bakool ayaa booqday furumaha hore ee ribaadka ay kaga jiraan geesyada towxiidka ee ka jihaada wilaayadaas faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen cabdiqani maxamed maad yahow baragdan maarta taabsiyaha may haytida ku dhaafo mushrikiin gumbaysii wada tuwaha marna nin aabuwelen miidyo may dhagaayo mukulaal dagoowiyaha muslumnamaada nafartay ini maleegnaangu miid la tuugi mood la seedi marar la agrii aboogay midoowaw la arri magal makooka kaha dhulka magaajaysiin lah midigdiin dhuufa
wafdigan oo ka koobnaa mas-uuliyiin heer wilaayo ah nuqabada wilaayada islaamiga ah ee bakool iyo warbaahinta islaamiga ah islamarkaana uu horkacayay sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa booqasho dhiirigelin ah ku tagay furumaha hore ee wilaayadaasi soo dhoweyn qurux badan oo ay noo sameeyeen ciidanka mujaahidiinta iyo saraakiishooda kadib waxaa halkaasi laga jeediyey kelimaad isugu jira habogaadin iyo dhiirigelin waa kan ugu horeyn sheekh cismaan abu cabdiraxmaan oo kelimad dhinacyo badan taabanaysay goobta ka jeediyey maybaa fadli iyo wanaag kukufilana qofka mujaahidka xadiidkii oo saddexdii saxaabi maalin jimaa'atiyo ka doodeen mimbarka rasuulka sala allahu alay wasalam koomay aray bacda tawxiid hoobaan islaamnimo ana loo helay islaamnimo lakooy in aan xujaayda oo min kulli fajin camiiqin kukuweeso caalamka kukuwees ana waraabiyo mau zamzamka anan qiibi walku doorsadaw malawar koona may aray bacda tawxiid haddii aanu muslugnagadi masjidulxaraam in aan ictikaaf oo salaad aan kutukuda waan ictikaaf walku fadlo badan male wal aan ku door badan male koona may aray iimaanka roob ilaahay waafaji kusokow camal ilaahay lanka dhowaado jihaad walka fadlo badan aan ku doorsadaw male cumar ibn khadaaba dhiigay markaas amare rasuulka ilaahay sallallahu alayhi wasallam aan sheegay doodatiin walaysanka doodaha ay tan mimbarkii rasuulka baalisa ka doodaasana ay aray nimanku hadda maylay ka doodeen camal khayr iyo lasbarbar dhigaayo wala la hadlaay hadda yaa lankii xujaayda waraabiya aray wala hadlaay walma hadlaayn lankii mayl araay oo masaajidul masjidul xaraam in aan ictikaafo faday aray wala hadlaay kii jihaada aran wala hadlaay laakiin may waa wala lasbarbar dhigi maa يا إلهي سبحانه وتعالى عمر بن الخطاب إنسان آية هدي جبريل الهنديبي آية قرآن إلى الآن الآخرة وسورة التوبة كجرت يا إلهي نمك أسك أنا هندي ولي بتا والك يومي ولا اسم ميلو اسك نسكشين هاي تانو اسبر بردك هاي تان ولا ولا اسك لو هاي كرم أبي أبا والنتينا ولا رمنا إلهي ميلي قصدي على قهذا لمنا سديدي دودا إلهي قرآن كشاي أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله نمكاس والأنا هندي tasma marka jihaad walan dhikamo nabilaahi moxamed alwarsadii majaro ari shareecada islaamka dhatay aslanba waxaa dhankooda kalimaad muhiim ah madasha ka jeediyey nuqabada islaamiga ah ee wilaayada bakool oo har iyo habeen u taagan garab istaaga jihaadka iyagoo naf iyo maalba huraya ahlu ribaad ahlu fuquur assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu un isin hasan booqni ma inka farxad badana galabtan oo aan hatiisin hatasan hor surino runtii naftay safayleka gohaas maanaa ooka haddii aan malag inkooy ama waqtigi oo dhammaada safayleka gohaas may waali dadiisin siinka qurux badan siinka wanaagsan isin waa hata atiin hooga dalka ummadda soomaaliyeed oo ku difa ahay munkaraadka waxyaabaha ilaahay xarimay fisqiga iyo bilaayada oo ansurintin kitaabka ilaahay dhaqangeliyahaytan maylarahay waan ansurintin waan dhafarahaytan khayr alla sinsii dadka ilaahay waafaji ilaahay igma hadiyo akhyaaray hadhowaada unuuna dhowna maynin ballan ah ahaa dadka garabkiinga waa enna dadka reedhaasiinka kaaba doono enna ee lankii ilaahay hawaafi iyo jihaadku akhyaaray ma ogaadey inioonay adduunka meeli inka faylahay amba aakhirada meeli inka faylahay ti ilaahay hawaafij yaa ogaaday galbigiin gallada lanka ilaahay hawaafiji meelus hata ka sulinya ay ka dhagaagnay ini horan lihaasada mooshi maahin eedasiin salaaman walaan erlahay walaalka erey un walaaliyaa dadka aninka waayele orum hoyshan hatiinka aragaanen kaga fiidaya مدي هبلي رسل ولي تبرت قربك إنك سرقني ولي تبرتان قربك إنك سرقني سين لجرنا سين لدمدان أف إي إدن إي حول إي حضل قربك إنك أن وصلنا ماذا اللي نديل السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى أن dadkii ay fiqaalan ilaahay aryaana jihaadkana muku hiroohayn insha allahu tacaala haddii ilaahay roba garabkiinga ayna infiruu خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم الهي من ارنا الهي حسن بركاي غربكين انا ما بري غراين لان اديس جو درك بري غراين ان قالن يسين هالين انو مشتلي بري ان شاء الله انو ما اجين انا ميلي مرتان ما مرتان الا سين لجرن هوب الهي ارمي ريتكين حكوميدونا حيل اي هو insha allah waan in intaas ugu gaabsade bilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wilaayada islaamigaha ee bakool waxay marar badan sidan oo kale booqotay furmaha hore ee wilaayada halkaas oo ay ku sugan yihiin libaaxyada towxiidka oo har iyo habeen u taagan difaaca kitaabka qur-aanka ah iyo sharafta ummadda muslimka ah jazaaka allahu khayran walaalka cabdiqani maktabka dacwada ilaasamiga ee baaya dowladdiin ayaa usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaana hoostaga magaalada baydhabo tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen bashiir muxudiin abuayman waxay ahayd dowro sharci oo qayb ka ah xamladii loogu magacdaray xadiidkii rasuulka sala allahu calayhi wasallam ee ahaa u tukada sida aad igu aragteen anigoo u tukanaya ee ka socotay deegaanada hoostaga magaalada baydhabo ee uu waday maktabka dacwada dowradan oo socotay muddo saddex maalin oo xiriir ah waxay xambaarsaneed magaca alimaam ashaafici iyadoona duruusteeda muhiim u ahayd bulshada ku dhaqan deegaano ka tirsan goofgaduud shabeelow ee hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada baay waxay dadka deegaanka ay ku qaateen duruus sharci iyo casharo kale oo la xidhiidha salaada ugu dambeynna waxaa soo gebagaboobay dowrada xafladdii gunaanudka ayaana waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee magaalada baydhabo iyo maraqyada wilaayada ugu horeyna waxaa goobta laga soo jeediyey kelmad ku saabsan dowrada muddada ay socotay iyo duruusta ay xambaarsanayd geekamay baan fadhiine makaan laaraw kaamir guud ahaan hoob la feeriy deegaanka shabeelow oo hoosteedaas goofgaduud degmada baydhabo walaayada islaamiga baay may baan fadhiine ikhtitaam dooro dooradu badan way ahaan dooradii lankamaga daray guud ahaan xamlo oo socotay oo degmada baydhabo guud ahaan ka socotay xamlo oo laaraw sallu kamaa ra'aytumuuni usalli xamlo laaraw oo may waaha qofku musunka si salaadun tukadaa la baraw dowratu imaamu shaafi faqihigii wiinahay yaa may baan kamaga darnay dooradaas taasay yaan kamaga darnay doorada badan may baan socotay saana siin sheegi deegaanka ka socotayna siin sheegi kheyrkii in wanaagin ala badaa dowladeeda ayaa gebagabadii ay gunaani jiro may balana insha allah bulshadii muslimiinta ay badan wal kale noo ka aadama jaro ilaa waa sii dardaaranka shartam sidoo kale qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaanada hoosaga goofgaduud oo la hadlay idaacadda islaamiga andalos ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ay faa'ideen dowladihii loogu qabtay deegaanadooda anoo ka hadalaa bulshada afje insha allahu tacaala walaayadanang mahadyaan wal yaab le iyo wal qiimo lena ninshaani sheeyaadkana ninshaani may ku mid haayay lama durusad oo kumid ah tono ku turjumaasa salaad tono tawxiid ku laazimaas maylanaaha walaayadumaan sheegana ini kulugadoogni duruustasoy insha allahu tacaala waana si fayliya lan qaadadi si wanaagan walka qaadadi galbo makashuufen walka qaadadi waana wal fahmo doono bulshadun hindhooja may kumuuqda inyoonay eed mayla raaysa ambur aragdi insha allahu tacaala saasa iyo mayla raaysa iyo siinku siin kulugadoogna waana siin sheegana tan kale bulshay may baa san lahaa may dad lah ka oogay xujo weylu may baan ka faa'iidaysanay horta kow tawxiidkaana nishaani mayba may baadana su-aalo koowaad limada khalqal allaahu ilaahay maynan abuuray ilaa aada ma arnay ilaahay ermay ku faagnay ilaa ma arnay aad mudilaatu shuruud shuruud laa ilaaha ilallaahu yaa ka jarti madi macnaha an hagaabi aan hatahadad khayri macnaha manaha iimaankii arkaantiis iyoonahay macnaha ay ka jareen maybaa ka jaray walaa oo manaan isku faa'iidaysani jazaakum allah khayr maybaa ka jaray shuruud salaadii tacriif shaya ka jari mudilaadjaba ka jari sunan shaba ka jaran antii anta ka faa'iidaysani marka umahadsantiin jazaakum allah khayr eed iyada umahadsantiin intii hadda isna dhaaftanana walbadan khayr iyo horta meelun eed ulunku faa'iidi tawxiidkanka muhiimsanaay berimahaninka maray sadiidii noocaus eeyaalanin fahansii eedalan fahmi tankalaad shacayrta salaadanana bari sifaylaan fahni ilaahay weyn waahida intii maaragna mujaahidiinta ahnin kati yoon ku ajarsi ugu dambeynna waxaa madasha ka hadlay malaaq nuuro maxamed maadey malaaqa beesha laysaan ee wilaayada baay isagoo kelimaad dardaarna u jeediyey bulshada ku dhaqan deegaanada u dhow goofgaduud lankauba tawxiid yaybasaxma kubacdile salaadlo ku fade tawxiidkaasin sheegnay nooqadateen alleh sambarqaya sanglana jazaakum allahu khayran mayba kala siin sheegnay salaadiya la siin sheenay ilaahay marshiya qaadateen iyana saas oo kale yan mayba siinkamaha nagaana jazaakum allahu khayran asanglana naftay nafta muslimiinta dhammaanti mayba amdardaaramay u anfusakum ahliikum naara naftan iyo ehelkeeg naar ku badbaadina alleen wala la baradahay diimuma unumalnin baradahay un waajibna saaranga gududahayn waajibna saaran iyo gududahayn isiin waajibkiisan saaran gududo sanglana rasuulkeen calayhi salaatu wasalaam so hoos aybanin sheegaya kullukum raacin وكلكم مسؤول عن رعيتي وفكستو انت روغا مسؤول راعو وان ولا سؤال دون مسؤول ما يلره كي للسؤالي لانكي والله ورصدا يلره مسؤول لانكو مسؤول كانوا هبا ديغده مسؤولكي ولا ورصدايو إلهي ولا ورصد دون أنا ولا إلهي ورصد فدي ومطيع دعوت هديرسين هاب النهر إله هو ديرسين رر كامر إله هو دي مرقاتني وقال رر كامر هديرسين آه ما بلناها ها ما بكدد لنا أنا إني ولا كتاب ونقادنا إني أنا برنا وحفظينا إهلكن إي أولادن كتربية إن نبرنا أنت أسا يسين دردار ما waana qayb ka mid ah dadaalada uu wado maktabka dacwada maamulka islaamiga ee magaalada baydhabo kaasoo dowlad sharci u qabanayo qaybaha bulshada ku dhaqan deegaanada hoosega magaaladaasi jazaaka allahu khayran walaalka bashiir bulshada ku dhaqan deegaanada hoostaga degmada jalalaqsi ee wilaayada hiiraan ayaa ka faa'iidaystay adeegyo caafimaad oo maktabka caafimaadka wilaaya islaamiga hiiraan ka sameeyey deegaanadaas tafaasiisha warkaasi waxaa ku abaadeysanaya walaalkeen marwaan moxamed adeegyadan caafimaad waxa uu maktabka caafimaadka wilaayada hiiraan u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaanada kale ah buurweyn wardheen dabaday iyo raaso oo ah deegaano hoostaga degmada jalalaqsi waxayna dhakhaatiirta dadweynaha deegaanadaas u sameeyeen adeegyo caafimaad oo isugu jira baaritaan iyo daawo qaybin ahaa bulshada ku dhaqan deegaanadaas hoostaga degmada jalalaqsi oo la hadlay andalusa ayaa kaga mahadceliyey maktabka caafimaadka ee wilaayada hiiraan adeegyada caafimaad ee uu soo gaarsiiyey waxayna intaasi ku dareen inay xilligaani baahi weyn u qabeen adeegyadaasi caafimaad ah magacayda waa maxamed xaaji axmed annagoo joogno tuulada debadey maktabka walaayada waxay noo keeneen daawo casri ah ee ummaddii midna waa daawo waa qaadatay ilmahaygana waa la daawey xaaskaygana waa la daawey marka insha allah ilaahay caafimaadka nugu siiyo intaas ayaan leeyahay maya wax lacaga nagalama qaadanin intii la daawey wax lacagoo nagula sheegtay ma jiraan daawada cidda noo keentay ilaahay waxaan ka sugaynaa ilaahay kor ha ka dhiga Ee, waxay keenaan annagana ilaahay caafimaadka nooga daro ayagana ilaahay ha waariyo cabdulle booraad bayle meeshaan waxaan ugu imid maanta maxay yidhaahdeen in walaayada islaamka xanuunkii maxay yidhaahdeen ma haayo amaba tuulada haayo ay wax noogu qabato inta waxaa la dhahaa buurweyn siibay waxaa liisii daawooyin badan oo maxaa yidhaahdeen noocba nooc ah wilina anigaa wada waa lii daawe islaamka waxaan leeyahay kor allah u qaado taaladana allah jibi بارك magaciisa islaan dugo cabdi waxaan ka wadriw maasha allah daawo oo aad iyo aad u wanaagsan daawada wadaadada meesha joogta maasha allah daawo maasha allah lisi daawada waa daawo aad u tiro badan oo maxaan ku sheegaa hadda eh, maxaan ku sheegaa kiliiniga oo qumanka kiliiniga oo nafaqada kiliiniga oo malaria daawo aad iyo aad u wanaag badan lisi islaamka allaha guuleeya kor allaha ka dhiga maasha allah gaalada maxaad allaha jibiye magacayga waa layidhahdaa khaalid cabdalla cumar wardheen maanta waxaa ka mid caafimaadka qoladii gobolkaasna maanta ay joogto dadkii waa yimaadeen rag iyo haween iyo wixii xanuunsanaay intoodii badan waa imaadeen ninkii dhakhtarka la kulmo xanuunkiisuu sheeganay daawow qaadanaya qof kasta dawii loogu talagelo xanuunkiisa ayuu qaadanaya qof kasta aniga ka fiicano nidaamada qaatay malaaci xanuune kuleela dawa igu dardaa waa lii siiyey warbixintayda waa la dhegaystay wixii waa bonayn waa lii siiyey waa wata kulle insha allah barakata laga cabiray sokorta waa laga cabiray barakatana waa laga cabiray nabta ismaan ma awliida degmada rasbaan jooga khayr allah siiye wadaadada ama sii weysa daawo hayal liiga qaadan karo cabdi gaalada allaha jibiye islaamka allaha guuleeye cif iyo sharaf allahna siiye toddobaadadii lasoo dhaafay waxa uu maktabka caafimaadka wilaayada hiiraan adeegyada caafimaad gaarsiinayey bulshada ku dhaqan deegaanada iyo degmooyinka wilaayada hiiraan jazaaka allahu khayran walaalka marwaan guud ahaan walaalaha iyaga muslimiinta warkii duhurnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga ala andalus maanta waa naga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warka duhurnimo andalus waxaa inoo suurtageli oo aan ugu mahadcelinayna allah subxaanahu watacaala walaalaha iyaga muslimiinta ood kumasantihiin dhegeysiga warka duhurnimo andalus allah subxaanahu watacaala idinka ajirsii dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wajihaadukum mubaarak